halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
dabcan dhinaca amniga oo kale weli wadooyinkii oo xoogaa kala xirnaay oo kale weli sidoodii oo sidoodii waaye qorshihii dowladda ay waday oo maaragtay maamulka gobolka soomaaliya uu waday ahaa in jidadka lagu furana xoogaa weli xasib yar baa galay sababo roobabka da-aya dadkooda marka insha allah markay roobabkaan xoogaa naga yara hooyaano insha allah oo ay joogsadaan oo dhulka xoogaa aan gegan insha allah howlgal kalkiisu kasii bilaaban doona insha allah